wasaaradda xanaanada hoola dhirti iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo baydhabaha gebagebayji ay ti tababar ka saabsan ay koranqaadowka calafka xoolakaasi oo muddooyinkun baydhabo ku dareeri tababarka waxay qaban qaabiday wasaaradda xanaanada hoola dhirti iyo daaqa koonfur galbeed oo kaaladaas hay-adda kiis weyniya ku faa-iideysaday aana ku mid ee bulshada baydhabahana si oo la baray hababka ankafadud ee lambeerada kor iiska agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha cumar maxmed cabdulaahi iyo si rasmi tababarkan hiri mo maqaasiin oo lagu xareeyo maxay ahayd cawska aan u diyaarinay ayaa jirta hadda ay hawsheeda socotaa dadkaas waxaa la siin doonaa maxay ahayd makiinado beertooda ay ku fashaan beerta siligaa loogu soo wareejinayaa stoorkii oo maxay ahayd cawska ay ku kaydsan lahaayeenna waa loo dhisayaa marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa wixiiba cawska beere wasaaradda inay ka warhayso si wixii taakulayn ah ay wasaaradda u taakulayso marka waxaan rabnaa inaad wasaaradda si toosa ugu xirnaataan sidaa ogtihiin cawska xoolaha waddanka aada ayuu ugu yaryahay waxyaabaha annaga nagu kalifay inaan maaragtay dadka tababar siino aan dhiirigelino waxay tahay faa'iidada uu leeyahay in la ogaado waxaa jirta soomaaliya xoole ayay dhoofisaa xoolahaas la dhoofinayo cawskooda waxaa laga keenaa qadaraa laga keenaa oo qadar nin ayaan dhihin cumaan cumaanaa laga keenaa cumaan oo dhul saxaro ah ayaa cawskii xoolaheena la siin lahaa laga keenaa taas macnaheedu waxay tahay dadkeena beeraleyda inay ku baraarugsanayn in cawska xoolaha faa'iidada uu leeyahay ayna ogeyn waxaan idiin sheegaya oo idinna ballanqaadaya haddii cawskaas si fiican aada u beerataan oo si fiican aada ma aragtay u kaydsataan in fadhigiin la idinkugu imaanayo waxaan rabaa inaad ogaatiin in aad tihiin dad muhiim u ah bulshada badbaadinayana xoolaha qof kasta oo maanta degaankan degan qof aan xoolo lahayn ma laha haddays hadduusan magaalada ku haysanin baadiyay xoolo u jiraan waa og tahay waa ogtihiin roobka waqti yaruu da-aa daata in la aruuriyo dadka beeraleyda saxda ah ee degmada baydhabo joogta khaasatan qeybta calafka xoolaha dadka beera daatadooda ayaan samaynaynaa waa ku hool jirnaa si hadhowdii wixii talo ah aan ay wasaaraddu u bixin karto adinkana aan idinka dhegaysan karno wixii talo ah sidaasoo kale wixii caaf caawinaad ah inaan idin caawin karno